bismillaahi araxmaani iraxiim halkani waa rediyo ceegaag oo badana idinka yimaada barta internetka ee ceegaag dot com dhegaystayaal maanta waxaa marti inoogu ah rediyo ceegaag jamaal xaaji cali ooanu had jeer ka waraysano ama aanu wax ka weydiino arrimaha hadba ka soo siyaada deegaanada maamulka khaatumo jamaal ku soo dhowow ceegaag waa dhowahay bahda ceegaag aad iyo aad baan idiin salaamaya waa hagaag jamaal sida aad ka warhayso waxaa wiigan dhammaadkiisii shir ugu soo gebagaboobay addis ababa maamulada khaatumo iyo somalilan maxaad u aragtaa shirkaa isaga hays waad mahadsan tahay xuseen shirkaasi horta waxaan u arkaa dee shir awalba la filayey oo daba socday shirkii ay ku yeesheen xubno markaa sheeganayay magaca khaatumo laakiin qulubta somalilan ka ah oo qolyihii caynabo tegaya marka shirkaasuu daba socday dee marka halkaa hadda shirkan sababo ka dhacay niman maaragtay isku beyjaho somalilan ka wada tirsan oo anigu aan u arko niman bedelay xisbigii udub laakiin magacii khaatumo sheeganaya ayaan u arkaa dee niman ku kulmay oo halkaa markaa sidii tasiilaadkii ay ku tegi lahaayeen hargeysa iyo jagooyinkii la siin lahaa ama loo ballan qaaday markii hore niman markaa ama aqbalaya ama sida ay ku tegi lahayen hargeysa baan u arkaa shirkaas waa hagaag shirka waxaa lagu gaaray heshiis heshiiskaasi sidee baad is leedahay haddaba uga dhaqangeli karaa deegaanada solsnaag iyo cayn shirkaasi iyo go-aamada halkaa ka soo baxay ma khuseeyaan gobolada sool iyo sanaag iyo cayn siyaasadooda iyo dhaqaalahooda iyo arrimahooda bulshada midna wax ka bedeli maayaan waayo ma khuseeyaan nimankan hadda magaca khaatumo sheeganaya ee ka mida iminka somalilan xisbi somalilan ka mida ah waxa weeye maalintii dee awalba waa la ogaa laakiin dadku dhulbaanta weyna waa iska ixtiraamayey wakti baa la siinayey dadkani sidoodaba dad degdega maaha dadkooda marka ay u igmadaan hogaankana waa dad aada u ixtiraama ilaa iyo waa isbaabi'iya oo kuwii ka horreeyey baad ogeed oo xataa inta ay u samreeno wax walba u dhiibteen haddana ay labada hareerood u kala tageen haddana wax allaale wax cuqdada iyo wax dhibaata ayn midna u qabin una geysan marka kuwani kuwii hore unbay la mid yihiin ee halkaa maamuladaa u kala tegi jiray dadkana wax saameyna ku yeelan maayo dadku waa dadkii degaanku waa degaankii siyaasaddu waa siyaasaddii dadkani waa dad soomaaliyeed midnimada ummadda soomaaliyeed iyo calanka iyagu ay leeyihiin ee ay samaysteen bay leeyihiin qolyahan iminka calanka ka carara ee calanka gaarka a samaystayna dee tahriibinaya ninkii tahriibta ku raaca unbaa dee u tegaya laakiin dadku waa dadkiisii dalkuna waa dad dadkiisii marka wax saameyna kumale koob iyo tobankan qodobna koob iyo toban qodob somalilan gudaheeda mucaaradka somalilan ucud bay la mid yihiin iyo udub iyo iyo wadani marka arrintani waa arrin somalilan gudaheeda khusaysa arrin khaatimo khusaysa iyo s c maaha ma waxaad is leedahay haddaba heshiisku wuxuu guulu yahay somalilan maxaad is leedahay adigu heshiiskaas inuu guulu yahay ma khaatumo mis somalilan wallahi wuxuu yahay anigu haddaan haddaan fikirkayga cabiro dadka sool iyo sanaag iyo cayn buu guulu yahay sababta waxa weeye dee ma khuseeyo wixii marka hore ay ka shakisanaayeen baa ka baxay nimankan hadda magaca khaatume ee magacooda ku hadlaya unba ay dee lagu sii ogaaday inay yihiin niman somalilan oo markaa shuushkii baa dhulbaanta kaga baxaya halkaa oo arrinkiibaa soo afjarmaya khaatumana dee berde khaatumaa lagu dhisay oo dhulbaanta lahaayoo shan kun oo nin baa isugu yimi oo guda iyo dibadba ah khaatuma magacii la bedeliyaa dad kale loo dhiibiyaa waa magacii iskaletonki wuu jiraa raggii ka tegeyba maanta ragna waa wasiiray somalilan iyo puntland ka yihiin rag waa iskaga tageen si sharaf lay dee qaarkood ba uga tageen oo maaragtay dee markii meesha ay kadhaba ka dhamaatay uga tageen lakin haykelkii wuu dhisan yahay oo insha allah waxaan lagu dadaali doonaa in haykelkaasi uusan lumin oo dadkan dad ardaa dad kala fadhiisan kara maaha ardaa puntlandna ma fadhiisan karaan mid somalilandna ma fadhiisan karaan niman dal iyo dal la weeye waxa iminka dadku ay ugu soo qamaamayaan wax kale maaha dadkaa waxaa la arkay dee baaxadda dhulka iyo dadka iyo faraha iyo dhaqaalaha iyo iyo aqoontaa iyo intaaba le marka nin waliba wuxuu doonaya wuxuu i nin waliba wuxuu mintisaa inuu magowshahay marka nin waliba nin dhul doonaya nin dad doonaya nin shaqaale doonaya nin waliba wuxuu leeyahay dadkaa bal uun wuxuun ka qaado laakiin dee ma oga colaada dhulbaante iyo iyo iyo riixa dhulbaante cidina kuma naalooto iyagoo unbaa ku turturoonaya waxay jiraa lugoy ma is leedahay haddaba maamulka khaatumo waxa uu noqday mid lagu hungoobay kolley dee sidii la doonayey umahana qaadin taasna waxaa mas-uulka ah dadweynuhu mas-uulka ma aha xaashaa lillah kama aha hadday qurbajooga noqon lahayd hadday garbood noqon lahayd hadday aqoon-yaha noqon lahayd hadday baacimister noqon lahayd hadday wadaadada noqon lahayd hadday xataa odayaasha dhaqanka qaarkood ay noqon lahayd laguma hungoobin waa laisku bartay quwaddii dhulbaantay iyo awoodoodii way isbarteen dadki waa isbartay hurdadii baa laga kacay waa laga faa'iidey wax badan baa laga faa'iidey oo dee hadda heer waxaynu joognaa ah in uu yahay madaxdii unbaa inaga xumaatay mooyaane dadku waa diyaar oo dadka wax hogaamiye oo hogaamiyay laa yihiin dadkani marka waxaan somehow dadku dee expectationkoodii ama wixii himilooyinkii ay ka filayeen maamulkani muddada dhow inuu gaadhsiiyo xoogaa waxaad moodaa in halkaa telig uu ka jiro laakiin dhinaca kale markaad u eegto waa dhisan yahay dadku waa dhisan yahay waana waxaa dhacay waxa la yidhaha public engagement dadkii baa isku xidhmay dadkii baa maaragtay isbartay dadkii baa ogaaday cadowgooda iyo nacabkooda marka markay u yaraatay intaasaa laga faa'iiday iyo dad badanoo dee dadku awhan weynaayeen oo ay moodayeen oo magaca dhulbaanto ah ama gobollada u dhasho ay moodayeen dad magaranaysaa wax ugu filan oo dee iyaga laftigoodii ku kashifmay marka maamulkii dhis khaatumo nina waa ku soo baxay nina waa ku baaba'ay marka marna laguma khasaarin baan qabaa anugu haddaba maxaad is leedahay maamul kasta oo laga sameeyo deegaanadan had haatan loogu wanqalay khaatumo inuu had iyo jeer lagu guuldaraysto uu socon waayo ama uu dhaqaaqi waayo horta waxa ugu wacan kow dadka gobollada degan waa dad xoogaa aada anaaniyadda iyo qabyaaladdu ay ku badan tahay iyaga gudahoodu dad aada isu fiirsado oo isu reexreexa oo wax allaale wax dunyaale tuhun uun isku dilaa oo tuhun isku haysta weeye baasha qabyaaladda la yidhaaho oo yaad moodaa xoogaa dadkii kale ay ka koreen ummadda kale ee soomaalida way uga gudbeen maamul inay weli iyagu taagan yihiin mushkiladdana waxa keenaya waa odayaashii dhaqanka oo stiil baawarkii ama awooddii haysta nin madax dhaqameediina dee ninka uu markaa u leeyahay waa nin waxu doonaya uun qabiilkiisa tii lagaga gudbi lahaaye s s t ahayd ee khaatimo ahaydna waa kuwa waxa qabsaday kuwo aan madax dhaqameed ahayn laakiin ku shaqaynaya fikirkii madax dhaqameed marka had iyo goor waxaa dhulbahantaha siyaasaddiisa horumarka ka hortaagan waxa weeye siyaasad casrujaahili ah oo qabiil ku baysgaraysan baa weli dadkii ku dhex jirta arrinka labaad ah waxa weeye labadii qolo ee ay la dagaalamayeen ee ummadda soomaaliyeed burburiyey ee s n m iyo s s d f yaa waxay samaysteen laba maamul oo laba maamul oo awood weyn oo ay labadoodii ku kala biireen oo dhaqaalo samaystay oo kuwii dalka soomaaliyeed burburiyey ee markii horeba soo hubeeyey oo ku burburiyey saaxiib la ah yaa iyaguna ku haya caqabad iyagoo og awoodda iyo baawarka gobollada s s t ugu dambayn maxaad kula talinaysaa dadweynaha dega deegaanada s s c in ay ka yeelaan heshiiska maamulkooda khaatumo iyo somaliland waa waa wax waa wax aada u fudud hadduu doonayo dhulbahanta ama gobollada s s c hadday doonayaan magacoodii iyo sharaftoodii iyo karaamadoodii inay ilaashadaan oo ay ka run sheegaan wixii ay ku heshiiyeen barda khaatumo wuxuu waa fudud yihiin niman baa wax loo dhiibtay waxaa la yidhi magacii iyo hoggaankii siyaasaddu waa idinka nimankii somaliland bay noqdeen way waa fudud tahay nimankii waa inay ka tagaan meesha professor cali khaliif galayt waa inuu ka tagaa inaan sheekh cumar waa inuu ka tagaa guddoomiyaha baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenka waa inuu ka tagaa wasiiradooda iyo xildhibaan waa inay ka tagaan laga bilaabo maalintii nimankaasi heshiiska ay galeen addis ababa wax xila oo ay u hayaan dhulbahante ma jirto haddii dhulbahanta marka uu dee uu isagu sidaa ku raalli ku yahay dee waxa weeye waa arrin kaloo soo bixi doona laakiin dee waabaad aragtaa hoggaanka dadka marka ay hoggaanka siyaasiyiinta siyaasiyiintoodu marka ay ama heshiis galaan ama ay arrin noocaas oo kale oo masiiraya ka hadlayaan dee dadweynahoogu marka ay soo noqdaan ama marka ay meesha joogaan ama way la qaataan ama dhaqdhaqaaq baad aragtaa mudaharaadyaa la sameeyaa xafladaa la qabtaa lagu soo dhoweynayo waxyaalo fara badan baa jira halkan labadan saddexda nin ee labana halka saddexna halka ka tegay labana xaggaa ka yimaadeen ee halkaa kula shiray niman ay isku xusbi yihiin oo isku fikir yihiin weeye waxa meesha ku shiray midda kale qodobada haddaad adeer dib aan ugu noqdo waxaa laga hadlayaa waxa weeye mucaawino n g o baa laga hadlayaa iyo mucaawinaa laga hadlaya masiirkii ummadda soomaaliyeed ummadda dhulbaantay ee meesha joogtayba meesha ma yaalo sidii n g o iyo dhaqaalaa laga hadlaya ciidamo waxaa laga helaya ciidamadii baa laisku dhafayaa oo la hadlaynaya marka wax dad waaweyn oo aqoon leh oo siyaasiyiina oo masiir umadeed gacanta loo geliyey oo dad soo hor fadhiistay inay waxaa saxeexaan oo ilaa ragga qaarkood ay ilaa b h d yihiin oo og adduunka waxa ka socda dee anigu hadda waxaan ku tilmaama garan maayo masiir daraan u arkaa waxaan kula talinaya ummadda sool iyo sanaag iyo cayndega ee dhulbahante waxba idinkama maqnaa dhulkiinnii iyo dalkiinnii iyo dadkiinnii baad joogtaan mabdaa baynu isku haynaa dadkan reer waqooyiga dadaynu isku dadnahay weeye oo aynan kala maarmino ilaahay halkaa inagu wada uumay laakiin mabdaa baynu isku haynaa waana soo raaca diintiina ka soo baxa oo taayada soo gaa annaguna waxaan loo leeyahay diin islaamaanu haysanaa iyo mid soomaaliyeed halkaasaanu anagu dadkaasi aan kula talinaya inay halkoodaa joogaan waa hagaag wax ka baayaana ma jira waa hagaag kaasi waxa uu ahaa jamaal xaaji cali oo aanu qadka taleefka ku tiigsan isagoo jooga magaalada edmonton gobolka alberta waddankaasi canada intaynu ku kulmi doono barnaamij lamida kan oo kale iyo arrimaha kasoo siyaada deegaanada maamulka khaatumo waa anigoo xuseen fiina waxaa idin leeyahay sidaa iyo maqal dambe oo xiise leh